بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت كسوم مالد ملك سوء الجوغان وسلام يا سلام كجلال ما أنت وحن سوء استاغي ميديا إن صحافة ضد كسوم مالد كره الله جار أهان ضد كسوم مالد يكون المجال المقدشو بريتو وحن مجال المقدشو كنا عيا شركي وزير الأرماد يبدأ ورقبلتك إيجاد waa munaasabad weyn oo maxaanku irahdaa heer gobol ah qaaradda africa ururka igaad oo aan soomaaliya ay ka tahay xubnihii ugu horeeyo aasaasay ay ka mid tahay siddeed iyo labaatan sano kadib markii ugu horreysay ee dalka soomaaliya lagu qabto shir noocaana oo ururka igad uu leeyahay waaye waxaa imaanayo ufuud aad iyo aad u ballaaran wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka igad oo dhan iyo ufuud badan la socota dadka magaalada muqdisho degan markaa waxaan rabnaa kow in aan martigelinta wafuuddaas isoo dhoweyntooda aan ka qayb qaadanno oo aan uga qayb qaadanno si nabad ah oo wanaag ah oo weji furnaan ah waxaa kaloo qodobka labaad oo aan isna raba inaan xoogga saaro waxay tahay dadka magaalada muqdisho degan muddada kooban ee afar iyo labaatanka saacadood ah ee wafuuddaasi ay nala joogaan in kow magaalada amnigeeda aada looga shaqeeyo ciidamada amniga lala shaqeeyo iyo in loo dul qaato maxaanku irahdaa martidaasi ilaalinteeda iyo amnigeeda sugisteeda waxyaabaha culaysyada ay soo kordhinayso oo ah in wadooyinka qaarkood ay xirnaa doonaan in meelaha qaarkood socodka uu dhib noqon doono waxaasoo dhan waxaa loola danleeya waxay tahay amniga wufuudda martida ee noo joogta ma aha muxuu ahay in dadka soomaaliya lagu dhibo ama dadka magaalada muqdisho degan gaar ahaan culeys lagu saaro maaha dadka dowladdu waxay u taagan tahay inay culeys ka yarayso sumcaddii iyo haybaddii iyo sharaftii dowladnimo ee aan lahayn waayo ay daliil u tahay midaan oo soo noqonayso waayahan damboo dhanna soo noqonayso runtii waxaan rabaa dalka inaan ugu hambaliyeeyo dadka soomaaliyeed maanta in ay dalkeenni inuu yahay meel dib ugu soo noqonayo meelihii uu ka maqnaa sanooyinka badan meelihii uu xaqa u lahaa ee ka bannaanaa kuraastiisu ka bannaanayd nashaataadkii ama howlihii dalkan iyo dadkan ay xaq u lahaayeen haybadooda iyo sharaftooda in lagu ilaaliyo lagu waxeeyo imaatanka wasiirada arrimaha dibadda oo weliba mararka qaarkood meelo badan marka lagu qabanayo way kala mamaqnaan jireen markaan aan kala maqnayn inay yimaadaan dalka soomaaliya magaalada muqdisho oo ay magaalada gudaheeda soo degaan cawada nala hoydaan biri shilkaa halkan ku shiraan ayagoo nabad qaba oo muxuu ahay bad qaba ay dalalkooda ku noqdaan waa sida annaguna aan rabno ayaguna ay jecel yihiin sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeedu walaalayaalow aan ilaalinno sharafta iyo haybadda aan leenahay ee dalkeenna uu leeyahay ee soomaalinimada aan ku leenahay koox hebel ma aha ole hebel ma aha qabiil hebel ma aha soomaalinima aan ku leenahay igad waxay marti u tahay dadka soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed ay marti u tahay cid gaara iyo koox gaara marti umaha kuwa xunxun dacaayadaha ka samaynaya shirka muxuu ahaay nabadgelyo darada ku keenaya shirka waxba isma dooniyaan waa dad aan soomaaliya sharaf iyo haybad la rabin yaynan ogolaanin yaynan dhegaysanin dulqaadna aan muujino anaan kala shaqayno dowladda federaalk ee soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo ciidamadeeda nabadgelyada amniga aan kala shaqayno oo aada iyo aada u si xoogan usbuucii lasoo dhaafo dhanna muxuu ahay howl adag ku jiray si amniga magaalada muqdisho ay u sugaan haatanna muxuu ahay u taagan weli inay sugaan ha lala shaqeeyo ha loo dulqaato ayaan muxuu ahay u soo jeedinayaa dadka muqdisho ku nool muddadaas afar iyo labaatanka saaca yacnii culayska ayna saaraysaa iyo haybadda iyo sharafta iyo karaamada qarannimo dowladnimo ummadnimo muxuu ahay noogu jirtaahay marka laisbarbardhigo way kala weyihiin bisha janaayo waxaa soo socota gudaha aan ku jirna gudaheeda waxaa imaan doona shirar kaloo caalami ah oo waaweyn iyo madax kaloo caalami ah oo waaweyn intaba dalka soo booqan doono intaasoo dhan waxay daliil u tahay dalkani dal degan oo nabad ah inuu yahay dadkuna ay haatan ku soo haliilayaan in ay yimaadaan oo ay maxaanku raa arkaan marka ugu horeysa kadibna ay garab istaagaan dadka soomaaliya sidii ay u dhisan lahaayeen dalkooda horaan dhowr mar u sheegay dal burbur dowladnimo galay oo keligii ka soo kabta ma jiro dal walba wuxuu ku soo kabtay kaalmo caalami ah kaalmada caalamiga ahna waxay ku timaadaa in lagu kalsoonaado dalkaani inuu dagaalkii sokeeyo colaaddii burburka ka baxay oo markaana uu diyaar u yahay dowladnimo waxaan rabaa inaan warkayga kusoo gunaanado walaalayaal aan muujino inaan dowladnimo diyaar u nahay aan muujino inaan qarannimo diyaar u nahay haddii alla yidhaahdo waan karnaa waan kasnaa waana awoodi karnaa haddii alla yidhaahdo aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu